subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal v o a washington ayaad weli dhegaysanaysaan toddobaadkan qaar ka mida dhallinyarada ardayda ah ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya ayaa bilaabay ololo ay kaga soo horjeedaan qorshe kasta oo dib loogu celinayo soomaaliya gaar ahaana qorshaha dib u noqoshada qaxootiga muwaadiniinta ee ay horey ugu heshiiyeen dowladaha soomaaliya kenya iyo sidoo kale qaramada midoobay dadka noqonaya kana noqonaya xeryahaasi ayaa marka ay tagaan soomaaliya amaba ay gaaraan deegaanada xuduudda la leh dalka kenya sida magaalada kismaayo aysan ku helin adeegyadii ay u baahnaayeen oo ay ku haysteen xeryaha qaxootiyada waryaheena maxamed colaad xasan ayaa haddaba arrimahan iyo guud ahaanba ammaanka gobolka waxa uu ka wareystay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska ee maamulka jubbaland qamar dee khaliif oo nagu soo booqatay istuudiyaha magaaladan washington safiirkan lasoo kulmay waxaan lasoo kulmay qoladan u s a departmentigan lasoo kulmay oo danooyin ka lahaa arrimaha soomaaliya iyo maamul goboleedka aan aniga ka tirsanahay aan rabay arrimaha soomaaliya inaan kala hadlo oo aan ka imid kadibna idinka ayaan idin soo booqday haddana waa ku mahadsantan inaad nagu soo booqato v o e da daarta cohen building haddaan gobolkii oad ka timid wax kaa weydiiyo dabcan jubbaland marka la yidhaahdo halka uu ku yaallo waxa uu ku dhow yahay dalka kenya oo xuduudda soomaaliya ay wadaagaan dad badan oo soomaaliya oo ka soo qaxay xeryaha qaxootiga oo dumar iyo caruur badanba ama qaarkood laga si mutadawacnimo uga soo laabtay ama lagu qasbay inay kasoo baxaan baa soo gaaray jubbaland bal xaaladda dumarka iyo caruurta ee gobolka sida ay tahay haddaad faahfaahin naga siiso wallaahi walaalow dadka qaxootiga ah ee soo noqonaya horta magaaladii kismaayo aheyd way buuxsantay afartan iyo sideed kun oo qaxooti ayaa soo noqotay oo hada qoys waaye maaha qof ma aha afartan sideed kun oo qoys qoys walba uu caruurtiisa iyo reerkiisa wato ayaa yimid dadka inta badan waxay ku imaanayaan iskood ayagaa u imaanaya oo qaxootinimadii iyo rafaadkii ay naceen inay wadankooda usoo noqdaan ayay rabaan dowladana awood badan oo ay qooda ku manajgarayso ma hayso laakiin international communitiga iyo dadkii qaxootiga ku shaqo lahaa ayaan mar walba ayagana way nagu howlan yihiin ilaah baa dabooli kara arrimaha dhibaatooyin badanaa jiraan biyo la-aan baa jirta guryo la-aan baa jirta dadkii oo waxbarasho la-aantii kenya waxay ku haysteen waxbarasho waafi ay ku haysteen dadkaas halkan marka la imaado waxbarashadii dee iskuulaadkii baan deeqaynin dowladda inta tabarteeda way dadaalaysa marmar waxaa arkaysaa galaas lixdan qof ku jiraan oo caruurtii laiskugu geynayo si ay dadka waxbarasho u wada helaan laakiin ma wada deeqi karaan marka dadka aada iyo aad bay muxuu ahaa usoo noqonayaan magaaladii way buuxsantay qaxootigina kow ma joogo wuu soo socdaa gurmad fara badan ayay u baahan tahay arrintaasiito waana qaxooti waa taqaanaa qaxooti lagama sheekeynayo waa shantar la-aan waa muxuu ahayo caafimaad la-aan waa muxuu ahayo hadi nolol la-aan guryo la-aan baa haysato dadkii oo abaarihii baa jiray oo iyagana intii tabartooda ah ay muxuu ahaa ku dhacday oo abaaro tiro badan uu dhacay gurmad ay sameeyeen mxu international communitiga way gurmanayeen dadka ganacsatada way gurmanayeen dowladda way gurmanaysay qurba joogta way gurmanaysa haddana ilahi unbaa dadka kafeyn kara soomaaliya o dhanna way ku dhacday waa gartay isla arrimaha qaxootiga haddaan su-aal kale kaa weydiiyo dhalinyaro fara badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dalka kenya oo dabcan meesha dadkan ay kasoo noqonayaan ah ayaa waxay bilaabeen olole ay kaga dhaadhicinayaan waalidiintooda iyo dadka kale inaan lagu qasbin ama aan laga qayb qaadan qorshe kasta oo dib loogu celinayo iyagoo qiil uga dhigay inay waxbarasho iyo nolol ku haystaan halka halka ay aadayaan aanay ogeyn cabsida dadka ay qabaan idinkuma la qabtiinin haddii lasoo celiyo aanay heli doonin waxa ay ku helayeen xeryaha dhadhaab aniga koley sida anaga mar walba anaga waxaan jecelnahay dadkeena inay noo imaadaan waxaanan jecelnahay waxa ay ku helayeen qaxootiga iyo wadamada shisheeyada in lagu siiyo wadankeena oo waxbarashada wadankeena lagu siiyo ilaa haddaba international communitiga bixiya waxbarashada oo ka kabargaray caafimaadka ay xagga ku haystaan ayagaa bixiya dowladda kenya ma bixiso so marka anaga waxaan rabnaa dadkeena in lanoo soo celiyo oo laakiin waxbarashadii lagu siiyo wadankeena caafimaadkana wadankeena lagu siiyo waxay halkaa ku haysteen lagu siiyo si ay wadankooda ugu soo noqdo waan mxuaha u baahannahay laakiin ma rabno si disbalays ahaan intii lasoo aruuray dadka in lagu daadiyo ayagoon qorsho loo sameynin oon waxbarasho loo sameynin oon iskuulaadkoodii la hageejinin oon cunno ku filan la siinin oo shantar la siinin haddana intii laskasoo kaxeeyo ayagoon qorsho loo sameynin in la daadiyo environmentkii halaabaya dadkii baa rafaadaya caruurtii baa dhimanaysa saasna ma rabno laakiin waxaan jecelnahay dadkeena in anagu welcome waaye mar walba hadday imaanayaan inay imaadaan oo waxay halkaa ku helayeen halkana loogu sameeyo la siiyo laakiin cabsi kale waxaa jirta qaar ka mida beesha caalamka ee dalalka deeqda bixiyay ee kulli ay qabaan oo ah dadkan haddii lagu celiyo soomaaliya gaar ahaan caruurta oo kale wiilasha oo kale in ay baylahu noqon karaan inay ku dhacaan gacanta al-shabaab oo la duufsado ha waxaa sababta waxaa keenaysa haddee waa run annagaba walbahaarkaas waan qabnaa haddaan loo samaynin ama shaqa shaqo abuur loo samaynin ama iskuulaadkoodii ay heli lahaayeen lagu celin oo wax qorsho loo sameeya ay jirin in ay al-shabaab qoranayaan laba isma weydiinayso marka anna waxaan rabnaa wax qorsheysan in loo sameeyo dadka intaan la soo celinin oo iskuulaadkaay dhigan lahaayeen iyo shaqadii ay shaqaysan lahaayeen dhalinyarada wax lagu mashquuliyo in loo sameeyo oo sida hadda u mashquulsan yihiin oo kalete u mashquulsadaanaan haddee dhalinyaro iskama fadhinaysa meesha ruux weyn ma aha waad ogtahay inay wax sameeyaan waay haddii qorshe loo sameyn waayana inay shabaab gelayaan waan ognahay annagana waan ognahay eygana way ogsoon yihiin marka anna mar walba waxaan ka hadalnaa in dadkan loo sameeyo barnaamij ay ku joogsadaan ama shaqa abuur ha ahaato ama waxbarasho ha noqoto sida hadda uu howlan yihiin loo howlgeliyo haddaan shaqadaada usoo noqono wasiirnimo waxaad ka shaqaysaa xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta haweenka iyo arrimaha qoyska iyo waxaasoo dhan baad dowlad goboleedka jubbaland uga tahay wasiir dabcan meelaha howlgallada ciidamada jubbaland iyo kenyatigu ay ka sameeyaanna waxay u badan yihiin tuulooyin iyo magaalooyin ka baxsan kismaayo oo ay adag tahay in xogta la helo wax xadgudubyaah oo loo geystay ama caruur ama loo geysta dumar oo xagga xuquuqda aadanaha oo aad diiwaan gelisiin ma jiraan walaalo horta markaa runta kuu sheego dowladda haddaad ciidamada kenya u weydiisay meelaha ay ka shaqeeyaan horta ciidamada kenya markaan runta sheego waa dad aada u tarbiyeysan oo edab badan xerooyinkooda kama soo baxaan shacabka ma dhex-galaan ma arkaysid haddaad dad kismaa imaato ciidan kenyaati oo meel jooga xerooyin waxay leeyihiin intaasoo inaa fal dagaal la fulinayo oo ciidankaa raacayaan markaasna ciidankeeni baa la socda marka intay tuulooyin iska tagaan waxba ma sameyn karaan falkaasna weligeenna maanaan arkin runtii oo ilaahay baa nugu og ilaa dadka layska nabo oo wax la sheego islaamka waa ka xaaraan maanaan ku arkin ciidamadeenana waaba ciidamadii ilaalada ee waxaan ilaalinaya laakiin dacadtii wuu dhacayaa oo wadan burbure oo soddon sano afartan sano labaatan sano lix iyo labaatan sano dagaal ku jira inuu dacadtii dhacayo waa ogsoon tahay dad xunna adduunka lagama waayinayo laakiin intii tabarteenna annaga waanu dadaalnaha maraykankan aan joogna hadda ayuu dacatiya ka dhaca maalin walbo reeb baa ka dhaca waxaa ka dhaca in la isdilo maalin walba dad baa xaqdarro lagu dilaa marka adduunka waxaasuu ka jira oo wax celin kara ma leh laakiin intii tabarteeda dowlad haddana oo iyadoo dhan dhulka ku dhacday oo baaba'day oo muxuu ahaay waxaa ogaantay oo dad hoolisi wada dilay oo qabiil iyo balaayo ka dilaacay in uu jiraayo wax waa loogsanya lakiin wixii wuu soo yaraanaya wuu soo yaraanaya hadda annaga haweenka dhibaato way qabaan kufsiga ma aha inay arintooda keliya ay tahay wax ka daranaa jira waxaa jira dhibaatada ay qabaan haweenka soomaaliyeed waxay leeyihiin waad ogtahay dhaqan baanu leenahay idinkoo dhan waa ogsoontihiin hooyadan toban canug ay leedahay nimanka soomaaliyeed waxay samaynayaan soon tabar lahayn oo boqol doolar qaadanaya ama waxbaba qaadanaynin oo asagaba shaqa la-aan yahay buu tobankii ilmo intuu dayaco gabar yar iska guursanaya gabdhihiina waa iska masaakiin waxba ma haystaan hooyadii hadday hadasho waa la dilayaa sharci u doodaya oo hadda oo la sameeyey oo saas eh malaha waabaad ogtahay dhaqanka soomaalida sawaash ilmahaaba laga qaadanaya ilmaha xataa ma takeer garaynaya dhibaatooyinkaasoo kaleeto way qabaan muxuu ahaay haweenka soomaaliyeed wax soo jireen ah oo hooyooyinkeenaba kusoo dhici jireen waay waxay u baahan tahay maadaama hadda dowladdii soomaaliyeed ay muxuu ahaay burburtay in hadda loo sameeyo shuruuc gooni ah oo lagala hadlo oo arrimahaasayta loo consultation loo sameeyo odayaasha dhaqanka dib heshiisiin loo sameeyo odayaasha dhaqanka naftirkood lagala hadlo in muxuu ahaay arrimahan laga hadlo oo muxuu diinta islaamka ma qabta xataa waxa iyaga ay sameynayaan arrimahaasaa ku badan hadda iyo isfuridda iyo caruurka dayacidda iyo guurka tirada badan oo aan awood loo haynin taasaa ugu darana xuquuqda biniaadamka o dhan dayacday hadda maalin horeta waxaa dhacday gabar baa qaxootiga ka soo noqotay sideed ilmood ee wadaa ilmo yarooda ninkeeday la soo noqotay iyadii ninkeed waa wada imaadeen kaararkiyaa la siiyey guri bay degeen ay kireysteen lacag laba kun oo doolar oo kusoo noqosho ah la siiyey labadii kun oo doolar waa qiso dhacday oo run ah labadii kun oo doolar ayay baabuur ku gateen tagsi buu inuu u noqdo uu ku shaqeeyo tagsiga markuu gacanta ku dhigay uu ilmihiina guriga dejiyey ninkii taleefonkana wuu dansaday tagsigiina toddoba boqol oo doolar uu siistay meeluu galay waa la waayey qaxootigiinu ka imaaday gabadhii oo sakaraaday a mar dambe waxaa la dhahay maxaa jirta wasaaradda haweenoo u doonto u doonto xuquuqda waa inoo timid marka wixii noo sheegtay iyo waxay wadday ilmaha ay meesha keentay annagoo dhan maraar dilaacana ninka waxaan raadinaynaa bil dhan oo taleefonka wuu dansaday sidaan u daba soconay oo hadda sidii muxuu ahaay nabadsugudii iyo booliiskii iyo kulli ay u daba socdeen guri asagoo ku qayilaan ugu tagnay marka arrimaha qoyska aad baa dhibaato uga tagan waa ka taagan tahay waxaa waye nimanka soomaaliyeed baa xuquuq darro sameynaya waxay sameynayaan inay muxuu ahaay gabdhahoodii ilmahoodii ay dayacaan oo iskaga tagaan dowladdii twenty four seven idaacadihii ay taagan tahay oo ninkii lagu arko waa la xiri oo ninkii wala laakiin dad wada qarriban oo dhaqankooda hallaabay oo iyagaba dhanba muxuu ilmahooda inay dayacaan rabaan oo sameystay dowlad baa qaban kartaa waxaan filaynaa in marka ummaddu hagaagto oo dalku hagaago oo burburka laga baxo taana laga bixi doono haddaan su-aal kale ku weydiiyo dowladaha dowlad goboleedka jubbaland waxay maamulaan magaalada kismaayo iyo meelo ku dhow dhow iyo gobolka gedo laakiin meelo badan oo ka mid a gobolka sida jubbada dhexe oo kale al-shabaab baa gacanta ku haya waxaan maqlaynaa qorshooyin baa socday la doonaya in dhulkaa oo dhan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa kenya iyo kuwa jubbaland kulli ay wada tagaan oo howlgal laga sameeyo wadankiibaad ka timid maxaad kala wadaagi kartaa xoga oo ku saabsan dhinaca ammaanka gobolka horta gobolka jubbada hoose hadda anaga aan joogna kismaayo waa magaalo aad iyo aad u ammaan badan oo dowladoo dhanba ay tagto oo idinkaba ogsoontihiin qof walba soomaaliyeed uu ogyahay jubbaland si ammaan u tahay waa runta jubbada dhexe hal degmana xorka ma aha shabaab baa degan degmooyinka kaleetana qeybay ka joogaan jubbada hoose iyo jubbaland keliya ma aha soomaaliya oo dhan nin walba magaalo madaxdaasuu fadhiya baydhabo mala dhaafi karo baydhabo xamar lama dhaafi karo afgooye kismaayona lama dhaafi karo muxuu ahay halkaas way wada joogaan waxay u baahan tahay waxaan ma aha jubbaland keli ma aha baydhabo ma aha bakool ma aha meel kasta ma aha waa in soomaaliya o dhan operation wada together la qaado maxaa yeeley hadda hadda jubbaland ay operationka qaado kuwa joogaan baydhabo iyo kuwa joogaan mudug way iskugu imaanaya halkan ay dagaalka wada gelayaan marka say isugu soo gurmanin in meel kasta dagaalka uu ka dhaco oo hal mar la xoreeyo oo dowladda soomaaliya iyo international communitiga kulli iskugu tagaan nimanka way tabar yar yihiin waana la iska qaban karaa waana laga xoreyn karaa laakiin waxaa weeyaan in hal meel keliya dagaal laga qaado oo iyaga isku soo gurmadaan oo meesha ay baabi'iyaan oo ama laisku dhammaado wax necessary maaha marka hadda waxaa la qorsheynayaa dagaal ka dhan ah soomaaliya oo dhan oo lagu xaleynaya insha allahna way nabad xor bay noqon doontaa
ugu dambeyntii waxaad ka tagtay qurbaha hooyo soomaaliyeed baa tahay dalkiibaad ku noqotay oo halis badan inaad ka shaqaysaad doonaysa waad ka soo shaqaysay hadda waxaad kusoo noqoto qurbaha weli dalkiibaad ku noqonaysaa ood shaqo ka haysaa gabdhaha kula midka iyo dadka qurba joogta kula midka ee ragga laga yaaba inay nabad joogaan oo caruurtooda nabad ku haystaan oo haddana dalkoodii ay rabaan in wax noqdo maxaad kula talin lahayd waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed muxuu ahaa meel kasta iga dhegeysanayso aniga haddaan ahay wasiirka haweenka iyo arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ee reer jubbaland ku abtirsada amisane ummadda soomaaliyeed ee danaynaysa dadka soomaaliyeed waxay noqotay gobolkaas waa gobolka qaxootiga soomaaliya o dhan uu kusoo noqonayo kuwii baay iyo bakool ka imaaday iyo kuwa xataa beledweyne kasoo noqdeen intay kasoo tagaan imaanaya ayaan aragnoon dejinaa maalin kasta waa gobol soomaaliyeed soomaalida o dhan federation ku tahay oo ay soomaalida qabiil kali u deganeen ee soomaaliya o dhan ay wada degan tahay waxaa loo baahan yahay dadkaas inaan loo gurmado ninkii waxbarashadiisa keeni karo oo dadka tareerina siin karo ninka caafimaad yaqaana ee macalimiinta iyo dhakhaatiirta tareerin siin karo kan muxuu ahay tagsiga sida loo xareeya yaqaano oo hadduu waqtiyada fasaxiisa uu galo waqtigiisa siin karo kan lacag haysta ee dadka rabo inuu dhulka uu maalgashto oo hadhow meesha hadii la maalgelisa lagu sameeyo ninkii dukaan furtaa laba qofaa ka shaqaynaysaa kii hotel furtaa konton qofaa ka shaqaynaysaa shaqo abuur bay u tahay gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay gabdhaha soomaaliyeed aan hadda ka sheekeynayna hooyooyinka ah ee idinkoo kaleetoon prioritiga helin waxay u baahan yihiin mar kasta oon imaadana waan sheegaa in muxuuaha loo sameeyo gudniinkii fircooniga ayaa common ah oo maalin walba loo dhimanayaa gabdhihii way iska dayacan yihiin nimankooda way dhinteen waa agoon waa muxuu ahay garoobo waxay u baahan yihin wax garab qabto wax u maqan male idinkaa u maqan dowlad keligeed wax ma qabato intay tabarteeda way dadaalaysaa shacabka wax qabta waa inaad dadaashaan saasaan leeyahay oo wax u qabataan dadka walaaladiin ah taasi waxay ahayd qamar dee khaliif oo nagu soo booqatay istuudiyaha magaaladan washington ahna wasiirka haweenka ee jubbaland waxayna u warramaysay waryaheena maxamed colaad xasan halkaasi aad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington